diyaaradii ugu horreysay ee siday qaxoonti soomaaliya oo laga soo daadgureeyo colaada ka socota dalka yemen ayaa shalay ka soo degtay garoonka aadan cabdulle ee magaalada muqdisho iyadoo diyaaradaasi dadka qaxoontiga soo qaaday ay soo karaysay hay-adda qaramada midoobay ee la yidhaahdo i o m haddaba wariyaha v o a saynab abuukar ayaa la kulantay qaxoontigaas qaarkood oo ay markaasi ka waraysatay sida xaaladoodu ay ahayd xilliga ay soo baxayeen warbixintana inooga soo dirtay magaalada muqdisho abuukar cabdalla cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay kumanaan ruux oo soomaali ah oo horey ugu cararay dagaaladii ka dhacay dalka soomaaliya kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii hase yeeshee colaada yeman ka socota oo ahayd halkii uu nolosha u raadsaday ayaa mar kale ku kaliftay inuu dib ugu soo noqdo muqdisho isaga oo la socday diyaarad shalay muqdisho keentay dad ka soo qaxay yeman dagaal baan ka weynaykan dagaal kan maaha kan camal maaha dagaal waa waxay ahayd maashaal ninkii ilaahay badbaadiyo waa isku badbaadi intii kale jidkay ku dhammaadeen ayaa madaxa kabaa la hilmaamay dalaadi arbaaxa lagala hilmaamay ibaa lagu jiray murug murug badan alxamdulilah ilahi baan soo badbaadi
qoysaska shala yimid oo isugu jiray soomaali iyo yemaniin kasoo qaxay dagaalada ka socda dalka yemen oo noqonaya qaybtii ugu horeysay oo diyaarad keenta magaalada muqdisho ayaa sheegay inay ka faa-iideysteen xabad joojin dhowaan lagaga dhawaaqay dalka yemen iyadoo dadka yimidna ay ku jireen kuwo lagu siday gawaarida curyaamiinta oo xanuunsanaya sida ay qaarkoodii ugu warameen
dhalinyaro dhalinyaro soomaaliyeed iyo kuwo kalena is naqaan ee la soo qaaday dantu ina siin weyda inaan la soo wadno lugta waxay ka go-an tahay afarta lugta haa laakiin sonkorta sonkorta ma aqaan sideed sano sagaal sano meelaha aniga
cabdiraxmaan cabdiraxmaan xuseen maxamed soofi daakil toban saacash sanca kadiir thamaan siniin
may dadku wax ma gaareen laakiin guryaalkan deganeen waa burbureen oo dariishada iyo kulli adduunyadu ay ku jirjabtay wallaahi ilaah ogta eed alxamdulillah waa soo moodnay kolley waa ku dhigtoonay alxamdulillah garoonka aadan cadde ayaa laga hirgeliyey goob ay kusii nastaan dadka marka ay kasoo degaan diyaaradda halkaas oo loogu sameynayay gargaar caafimaad iyo mid cunno waa kan doctor cabdilcasiis cabdulaahi yuusuf agaasimaha guud arrimaha bulshada xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan u sarfeergaraynaynay kuwa xanuunsan istaalaan u diraynay waxaan ku samaynaynay lixda cudur ee dilaaga ah oo maaragtay istala cudurradaas kuleta talaal baa la siinayay talaalkaasoo kahortag ahaa marka waa inta ugu horey samaynaynay marka waxaan mahad ilaahay ah in ay bilaabatay wixii ra-iisul wasaaruhu ku baaqaya waa ahayd soomaaliya dibjin loo cudubcin loo samayn doono waanad arkaysaa adiga fi oo markhaatiga ka tahay ilaa saaka ilaa maanta waxaan u taagnay inaan boqol sagaashan shantaa qof soo dhoweyno kuwa kalena oo kusoo xiga waxaan leeyahay waa mahadsan tahay v o a gudoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka axmed cabdikariin nuur axmed daahir ayaa ka hadlay qorshaha loogu talagalay dadka aan deegaanka ku lahayn magaalada muqdisho ee kasoo cararaya colaada yemen iyo guud ahaan qaxootiga imaanaya dadkan sidaa u jeedidba morali in si weyn loo soo dhoweeyo waa qayb laakiin qof kasta oo ehelkiisii uusan u joogin oo magaalada aan aadayn waxaan u diyaarinay laba habeen saddex habeen meel uu joogi karo iyo haddii uu u baahan yahay meeshii uu asal ahaan ka yimid in lagu gacan siiyo sahadiisa safar iyo gaadiidka uu ku aadi karo annagoo gacan ka helayna hay-adda marka intaas ayaan u diyaarin wasiiru dowlaha arrimaha gudaha cabdirashiid maxamed xidig ayaa sheegay in dowladdu ay wado gurmad ay qaxootiga kaga soo daabulaysa yeman waxaad maanta kulligan goobjoog u wada nahay inay yimaadeen dadkii ugu horreeyey ee laga soo daadgureeyey dhibaatada ka socota waddanka yeman ee xamar la keeno actually dad badan oo horey u yimid baa jira oo sida somalilan iyo puntland iyo meelo kale yimid laakiin flightku ugu horreeyey oo toos yeman looga soo qaada ayaa la keenay magaalada muqdisho maanta dadkaasi waxay ka kooban yihiin sagaashan iyo shan xubnood sidaad arkayseen goobjoog wada haydeen waxaa intaa dheer toddobiyo labaatan qof oo yemaniyiina oo iyaguna yimid intaas ayuu dadku ka koobnaa waa ku faraxsannahay inaan soo dhowayno waannu mahad celinaynaa hay-adda i o m oo runtii door muhiima ka qaadatay si kastoo ay tahay dadka shalay yimid magaalada muqdisho oo qaarkood ay ka muuqatay diif iyo dandarro ayaa soo dhoweyn ballaaran kala kulmay garoonka diyaaradaha halkaasoo ay caawinaada dadka ay iska kaashanayeen dowladda federaalka guddiga gurmadka qaxootiga ka imaanaya yemen guddiga qaxootiga qaranka iyo hay-adaha i o m iyo u n h c r saynab abuukar v o a muqdisho